wararka ka imaanaya gobolka gaarisa ee waqooyi bari kenya ayaa sheegaya in afar qof ay ku dhinteen kadib markii qarax lala beegsaday gaari ambalasa deegaanka ijaara haddaba dhacdadan ayaan ka waraysay goor dhoweyd wariyaha v o a ee gobolka gaarisa maxamed faarax shire waxa uu qaraxani ka dhaca deegaanka koron hindi oo ka tirsan countigani gaarisa deegaanka haluuqo waxayna ahayd xilli shaqada caadiga ay wasaaradda caafimaadka ee countyn gaarisa ay ku guda jirtay gaari ambulance oo ay saarnaayeen tira ilaa haatan aan la sii cayimin ayaa ilaa iyo afar qof ilaa saddex qof inay ku dhimatay haatan naloo xaqiijiyey deegaankaasi wuxuuna ahaa qarax si toosa loola beegtay gaarigaasi risaas fara badanna waa lagu furay dadka deegaankuna halkaasi haatan cabsi fara badan ayay ka muujinayaan marka maxamed qaraxuma wuxuu ahaa kan miinada ee dhulka lagu aaso mise qarax lagu tuuray gaariga
qaraxan ilaa haatan ilaa wareedyada degdega ah ee laanta afka soomaaliga v o eda heleyso waxa ay sheegayaan in qarax uu ahaa mid lagu aasay meel dooxa ah oo gaarigaasi ambulanceka ay bukaanka waday uu dusha ka maray marka uu dusha ka maray qaraxayna rasaas ayaa la sheegay in markaasi lagu sii lagu sii daayey taasoo keentay in dadkaas aan soo sheegnay ee saddexda iyo afarta labadaba ilaa haatan la xaqiijinayo deegaankaasna uu yahay deegaan inta badan warbaahintu iyo weliba ay ka go-on tahay xiriirka dhanka taleefanada ilaa haatan ay heleysa v o eda in darawalkii gaarigaasi uu kamid yahay dadka halkaasi markii u horreysay laku dhintay marka dhammaan dadkaasi dhibanayaasha ah ee qaraxa wax ku noqday ma soomaali baa la leeyahay dhammaan waa dad soomaali ah oo gobolkan kasoo jeeda bukaan ayayna ahaayeen deegaanka haluuqo baana markaasi laga soo qaaday waxayna ahaayeen bukaano dabcan loo soo waday isbitaalka guud ee degmada gaarisa maamulka gaarisa county waxa ay leeyihiin adeega bukaan roorka ambulansiyada loo yaqaano oo tuulooyinka iyo deegaanada kala duwan xiliyada noocaas oo kala a dadka kasoo qaado balse waxaa la isweydiinayaa tiradan dhammaan ma bukaan ayay ahaayeen ku dhimatay mise waxay ahaayeen dad wasaaradda caafimaadka ka shaqaynayay oo gaarigaasi saarnaa sida dhakhaatiirta howlaha degdega sameeyo weli wasaaradda caafimaadku maysan kala saarin oo warbixin rasmi kamaysan soo saarin balse ilahan haatan v o eda heleyso waa ilaha wardoomka iyo booliisku ilaa haatan ay xaqiijiyeen in tiradaas halkaasi ay ku dhimatay dhaawacyo kalena ay jiraan wararka xigana waxaynu kusoo sheegi doonaa cidda dhakhaatiirta ee ku jirtay gaarigaas iyo weliba dadka rayidka ah ee bukaanka ee gaarigaasi gudihiisa ku jirta maxamed dabcan waa dhacdo ugub ah oo aan horey looga baran deegaankan in gaari oo gurmed caafimaad ah la qarxiyo ama la beegsado rasaasna lagu furo marka dadka deegaanku sidee bay arrintan uga fal celinayaan yaadse la tuhmayaa inay ka dambeeyaan oo saraakiisha ammaanku ay ku eedeynayaan falkan inay geysteen waxaan shaki ku jirin wararka hordhac ilaamaha amnigu haatan ay sii shaacinayaan iyo weliba dadweynaha baraha bulshada iyo weliba xogaha kale isdhaafsanayn idaacadaha maxalliga ay ka hadlayaan in kooxda al-shabaab ay tahay kooxda lagu tuhunsan yahay waxaa xusid mudan in de isla deegaankaasi kooxda al-shabaab weeraro kala duwan oo ay deegaankaasi rabeen inay kusoo qaadaan la baajiyey oo lix iyaga kamid ah deegaankaasi isla haluuq oo lagu dilay isbuucan oo keliya marka isla kooxda al-shabaab baa dhanka kale iyaduna deegaanka xeryaha qaxootiga duleedkiisa iyaduna dhacdooyin ka geysatay oo gawaari ciidamada booliiska ay leeyihiin halkaasi ku rusaaseysay marka waxaan shaki ku jirin laamaha amniga iyo shacabku inay aaminsan yihiin in kooxda al-shabaab ay tahay kooxda weerarkaasi geysatay laakiin weli dawladdu si bayaan ah banaanka umaysan soo saarin oo maysan sheegin shabaabku inlaa haatan maysan sheeganin inay yihiin cidda ka dambeysay qaraxa loo geystay gaarigaasi bukaan roorka ah ee bukaanka waday kaasina wuxuu ahaa wariyaha v o eda ee magaalada gaarisa maxamed faarax shire oo goor dhoweyd qaadka telefoonka iigu warramayey